السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدحضة حزبية سياسة القويكا صحافة يبقى تشرف كلام النمانتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته maanta waa maalin weyn waa maalinteenii guud ahaan waxaan hambaryeynayaa bahda saxaafadda somalilan ee madaxa bannaan maalintii la aasaasayay maalintan ee loogu magac darayay marxuum maxamuud cabdishamiir ayaa u naxariistay qodobada ugu muhiimsan ee loogu doortay waxaa ka mid ahaa marxuumku wuxuu ahaa qofkii ugu horreeyey ee hanti uu leeyahay ku maalgeliya warbaahinta ilaa imaka wixii ka dambeeyey inaanay jirin baan u malaynaya laakiin wuxuu ku dhiiraday inuu hantidiisa geliyo saxaafadda xortaa dabeedna uu wejiga ay maanta leedahay u yeelo ilaahay ha u naxariistay siga iyo weliyayaashii kale ee inaga dhintayba intaa markaan ka gudbo maanta saxaafadda dhibaatooyin badan baa haysta sida maamulkeennaba dhibaatooyin badan ay u haystaan marka ugu horeysa waxaan ku baaqayaa xukuumadda ugu baaqayaa in hayraadda laga qaado hay-adaha warbaahineed ee xidhan qofku dembi uu geli karaa waa la xukumi karaa laakiin wax fiican maaha in hay-adda la xidho weliyayaasha xidhan iyagana waxaa lagu baaqaya in la sii daayo oo xorriyaddooda loo celiyo ama ay maxkamad cadaalada helaan intaa marka laga tago waa ogtihiin oo maalin weyto wasiirka warfaafintu wuxuu ka hadlay qorshayaal loo soo wado in lagu dabaqo saxaafadda madaxa bannaan wixii hadda ka dambeeya kolley waa kale ay xukuumaddu gaadhay oo da ay soo wado goorayna soo gaari doonto warma hayneen maalin dhaweydna waxay ugu maqaalo ahayd oo soo gaadhay shirki golaha wasiirada in lagu soo qaaday arrinta saxaafaddu la yidhi waanaynu sii celin maxay ahayd tooyayaan nimankan isdina wax u wadaan oo weliba mid ka mid ah wasiiradu uu yidhi xamar waa lagu laayaa wariyayaasha ya waa la yara cambaareeyaa waa la yara cambaareeyaa dabeedna waa la iska ilaawaa horta dee cadligaa kama anfilayn waxaan leeyahay xamar wasiiradana waa lagu dilaa wariyayaashu keliya laguma dileen wariyaashu waa lagu dhamaasay dhibaato aan inoo dhoweyn haynoo soo jiidina caqli kale oo qaran oo kaa ka duwan oo aynu dalka ugu wada shaqayno waa aynu isla nimaadno intaa marka laga tago waxaan filayaa saxaafaddu inaanay diidanayn inay khaladkeeda saxdo inaga dishibliinkeena iyo anshaxeena inaynu ilaalino aynu saxno inaga dan inoo tahay khaladaad badan baynu leenahay waa inaynu inagu gudaheena isxisaabinno oo aynu khaladaadkeena saxno si aynu xukuumaddaba ugu dhiheynayno inay khaladaadkeena saxdo anigu waxaan tidhahdaa waxyaabaha ugu badan ku khaldantiin af soomaaligaaba kamid af soomaaligana ku shaqaynaysaan aynu dee wax ku qorayno ayaaba dhib badan aynugu qabo u baahan inaynu waxaanaynu qorayno dib u eegno oo saxno oo eraygaynu qaadanayno aynu xulanno saadaadka ugu yaryara dhici kara beri baa anagoo jamhuuriya joogna waxaa dhacday hambalyaa hambalyaa la soo diray hambalyadii baa qoys aroos bay ahaayeeno heblaaye hebel hebel hebel iyo heblaaye hebel hebel baa xalay halkaa ku aqalgalayba hal xarafka wuxuu iska bedelay magacii marwada ayaa xaraf isbedelay dabeedna wuxuu noqday magac nin joornaanka waxaa ku soo baxay hebel hebel hebel iyo hebel hebel helo xalay ku aqalgalay waa waxa ugu yaranta wax saalanna maaha waa khalad weyn marka loo eego dee dadku caqli bay leeyihin way fahmayaan in tigla kaaleerar dhacay iyo in wax siiro bedeleen iyo way garanayaan dadkana akhrisanayaan laakiin waa inaynu ku xisaabtano khalad kaa yara intaa la eeg inuu dee wax weli noo khatarayaayo waxaan xasuustaa berigii airportka lagu soo bixi jirayba waxaa dhacday anigu maan joogin markaa wargeysa codka hargeysa ayaa gobara timi markaa adres ma jiro telefoon ma jiro waxba ma jiraan meeshuba oo burbursan tahay gabar baa timi oo nin bay baafinaysaa nin caynkaasoo sudanjiruho sidaasoo kaduuho ayaa ayay leedahay waxu dhiman yihiin ayaa doonaya la baafinayaa lacag yar baa laga qaaday sulxi baan nimi wargeyskiioo dad haystaan waddankuna wada hugeysay kooxa la ahaa ninkan la baafinayaa aroos buu ahaa markaa wallahi aroos buu ahaa marka inaga waxay nala gudboon oo aan idiin soo jeedin lahaa oo inagu waajiba war intaynu inagu isasixi karayno aynu isasaxno khalad maaha qofku inuu qirto inuu khaldamay oo wax wanaagsan xukuumaddana waxaan leeyahay khalad maaha inaa khalad inaa khaladkiin la qaadataan ceeb maaha inaad saxdaan dhaliishiina wanaagsan oo aad seexdaan waxaasi waa sidaa iyo sidaa iyo sidaa iyo sidaa laakiin inaad seexdaan guddiga shax baan idiin samaynayna guddigaa shax waanu samaysan doonaaye cid kastaaba laakina shax bay u baahan guddiga shax bay u baahan tahay mas-uuliyiintu raiskooda mid lahay mas-uuliyiin wanaagsanna waa jirtaa qaar u baahan guddi ashax loo sameeyaana waa jiraan dekiinana waa inaa ogolaataan waa inuu danta qarankuun ka wada shaqeyno dowladdaynu wada leenahay qarankaynu wada leenahay waxaan inay iskaashadaan bay u baahan yihiin haddaa idinkii caqli koran oo majhuur ah oo macquul ah oo hogaamintiisu caddahay la iman weyda